garo waxba kafaara gud lagama rabo waayo magacaa beydka curfi ahaan siedaba aymaanta iyo waxay isaga noqonaysaa curfiga lagu tacaamula ee mujtamaca dhaqan bulshadeeda markay isticmaalayso waa inta badan aalaaba markaa loo laga eegayaa marka wuxuu ka dhaartay guri inaanan gelin marka dee masaajidku alaaba guri looma isticmaal masaajid baa la yihahdaa masaajid baa loo isticmaalaa aw amase xalafa waa dhaartay wuxuu ku dhaartay laa aakulu cuni maayo haadihi alxinata xintadan baashan sarreenkan cuni maayo oo fajacalahaa wuxuu ka yeelay marka xintadii daqiiqan daqiiq buu ka dhigay shay buda'a aw amase khubsan khubs ayuu ka dhigay lam yaxnaf dembaabi maayo oo kafaaradii lagama rabo ile ninkan wuxuu ku dhaartay inaanu cunin waxa la yidhahdo maarata baasha qabandida inaanu cunin buu ku dhaartay waayo mar marku ka dhaartayna baashii dee waxa la karinayo karis lagu cuno sida aalaaba curfi ahaan kadibna wuu daqiijiyey oo wuu ridqay daqiiq bay noqotay ama khubus bay noqotay khubus baa laga sameeyey dee hadhowto xintay waxa la odhanaya mashuura iyo muxuu magac bay iska yeelanaysaa markay daqiiq noqoto waxaan kale oon dadku waxba yaqaaniin ah hadday khubus noqoto dab iyo wax la geliyo la duwayna waxay noqonaysaa dhogta leeyahay ninkaas khubus buu cunay ee maarata qabandi buu cunay cid odhan mayso marka wax hanfi oo ku dhacay ma jiro waxay noqonaysaa inaan kafaaro lagu lahayn aw mase wuxuu yidhi ugu dhaartay laa aakuli aan cunaynin samnan subag fa akalahu waa cunay fii casiidatin makhluutan xaaluya mid ku dhehan fii casiidatin baasha casiidada la yidhaahdo gudaheeda isagoo ku dheehanoo ku jira ayuu cunay iyo wanaxwiha wixii kuula mid ah wa huwa alxaal huwa samnigiina subagiina daahiru mid muuqdo uu yahay fiiha ay fi lcasiidati uu ka dhex muuqdo aw amase wuxuu ku dhaartay laa ashrabu cabi maayo min haada annahri webigaa ka cabi maayo oo fa shariba wuu cabay maahu biyihiisii fii kuusin yani koob gudihii ayuu ka cabay xanifa yani waxa weeyaan waa ku dambaabaya arrinkaas wuxuu leeyahay halkankan waa uun kolley hadalku dee wuu isaga socdaa qofku wuxuu ku dhaartay inay ku xidhmayaan dee siduu u dhaartay oo ay isdaboolayaan iyo in kale hadduu yidhaahdo dhaar waxay iga tahay inaan marka intuu allah ku dhaartay sidii la imanayay maaragtay wallahi ama billahi amatullahi oo kale inaanan subag cunin marka baasha casida la yidhahdo waa daqiiq subag lagu daray oo la kariyey oo carruurtii waxaasay siiyaan carabtu asiiday yidhahdaan waa la walaaqayaa subag inta lagu daro marka casiidadaa oo subag lagu daray ayuu cunay laakiin subaggi waa muuqdaa subaggi waa muuqdaa wuxuu ka dhaartay inaanu webigaa ka cabbin waxa uu sameeyey koob kuusku waa un koobka galaaska dhegta leh dhegta la qabta leh koobka qaarna dheg baylin qaarna dheg ma leh koobkaa dhegtale la dabsanayo dee wax laga cabo ayuu ku cabbay labadaa jeerba marka waxaa weeyaan kafaar gud baa laga doonaya waayo wuxuu ka dhaartay buu ku dhacay dee subaggii waa cunay isagoo muuqda hadda baaba'adu aan jirin maaha waa muuqdaa ilaa waxuwa daahirtaasi macnaheeday wadataa webiga ka cabi maayo buu yidhi dee webigu waa ka cabbay oo maaha curfiga loo yaqaano webiga ka cabi maayo dee maaha inaad isagaa un tagto oo aad marka gacmaha darsato eh biyahaas xagee waa biyihii webigaa la odhanaya waa biyihii ceelka saasoo kale aw amase wuu dhaartay oo wuxuu ka dhaartay laa aakulu cuni maayo wallaahi laa aakulu laxman hilib cuni maayo buu yidhi saasoo kale faakala wuxuu cunay shaxman baruur ayuu cunay aw kuliyatan kaliya ayuu cunay aw kurshan calool buu cunay aw kabidan beer buu cunay aw qalban wadna ayuu cunay aw tixaaran beeryar ayuu cunay aw aliyatan bari ayuu cunay aw samakan kalluun ayuu cunay aw jaraadan ayax ayuu cunay falaaxinta wuxuu ku dambaabay arrintaas oo marka laga rabo kafaara gud ma jiro oo taa macnaheed waxa weeye intan hadda uu sheegay oo dhan u cunay magac iyo sifadii waa ka duwan yahay wuxuu ku dhaartay hilib inaanu cunin baan ka dhaartayoo dee baruur khali waxay leeyihin hilibba ma aha ya baruurtii curfiga mujida soomaalida hadda agteeda baruurta hilib ma noqonaysa ama baruur hilib noqonaysaa badee ya laakiin keliyadii keliyaha iyo inaan qudheenu hilib soo iibi iyo iyo keliya soo iibi waa la odhanaya sooma hadda haddii qof la dilo le wareedoo hilib soo iibi hadhow miyaa lagu qabsan karaa وكليان كود دراية ما أردت ما حكى إن نقول كتاب إسلامتي أي قف كوا ديجي ودي سطعي اللي بسوي كلي يا ما جورتوني مركا كليو ووحقارة oo hilibkii maaragtay ka duwan calooshii maaragtay beerkii wadnihii arrimahaas o dhan waxaad moodaa inaan lafdiga laxamka min xayu lismi iyo sifa waxoogaa inay ilka kala dhowanaanayaan samagii waa waa hilib laakiin waxa weeye dee kalluun hilibkii waxbaa la odhanaya ya marka kulli curfiga iska noqonaysa arrimahaas oo dhami waxaa weeyaan wuxuu leeyahay maaragtay dee ku dambaabi maayo qofkii أو لا ألبس لزيد ثوبا فوهبه له أو أردت لا ألبس لزيد زيد منك لورن شري ولا بس معي ثوبا مرا فوهبه وهبي له يعني زيد وهبي مرضي أو اشتراه وأسوي به له يسقى فلا يعني حين في متشو آه ولا بس معي معناها كل وحلقة من الأنصار يا ونحقرة حيث معناها ولا بس معي dee labisku waa labiska caadiga ahaa laakiin hiba hadduu siiyo iyo usoo iibin iyo lafdiga labiska baanay qaadanayn buu leeyahy aw amase xalafa waa dhaarto wuxuu ku dhaartay laa ahabuhu zayd u hibayn maayo maaragtay thoobkiiyo maradii oo fatasadaqa caleyh uu ku sadaqadaystay xanifa waa ku dambaabaya kafaara gudku baa laga rabaa oo hadduu idhaahdo waxaan wuxuu ka dhaartay inaanu ninkii la odhan jiray zayd aanu u hibaynin maro marka dambu sadaqa u siiyey waxay leeyihin dee lafdiga isimkaa hiba ahi hibadiiba waxay shamlinaysaa sadaqadiina way soo geli kartaa waayo amase wuxuu yidhi acaarahu aw acaarahu wuu caariyeysiiyey aw amase wahabahu wuu hibeeyey falam yaqbal ma aqbalin isaguna aw amase qabila wuu aqbalay walam yaqbud ma guddooman falaa ay falaa xinsa fii daalika waayo shaygii markaa dee uu ka dhaartay waxaa weeyaan meeshii hibay ahayd markaa wuu caariyeysiiyey amase waxaa weeyaan wuu hibeeyo hibadii way dhacday laakiin muu aqbalin oo dee qabuulka in wixii la aqbala raba ijaab iyo qabuul waa in la helaa saasaa milkigu markaa ku ansaxaya wixii inuu guddoontay ama wuu aqbalay laakiin ma guddooman iyada hadal baa ku jiro kitaabulhidayna kusamaraan moodayey ee haddii la siiyo laakiin aanu markaa aanu gacanta ku dhigin ma noqonaysaa maaragtay shay milki ma noqonaysaa mise noqon mayso marka wuxuu leeyahay halkan mar haddii aanu guddooman oo gacantiisa ku dhigin oo aanay soo gelin waxaa weeye milkigii taam maaha intaasoo dhan waxa wey ku dambaabi maayo oo dib wuxuu ka dhaartay waxa weeyaan wuxuu ku dhacay markaa ma aha aw amase laa atakalamu xalafa waa dhaartay wuxuu ku dhaartay laa atakalamu hadli maayo oo faqara wuxuu akhriyay alqur'aana qur'aankii ayuu akhriyey aw amase ukallimu fulaanan wuxuu ku dhaartay laa ukallimu fulaana hebel ninka la yidhaahdo la hadli maayo faraasalahu cid buu u diray يعني أرسل إليه رسولا بأدري إرقاء أدري أو مس كاتبه قرار أي أدري أو مس أشار إليه فرق فيقي وحبو الشيخ فرق المال وحبو بعيي أو مس قال وحوي لا أستخدمه أدكسر ما يؤديكين ما فخدمه يعني هو أديكي وهو يسوى الحال هو يسوى نساكت وأمن سيهي أو مس وحوي لا أتزوج قرسر ما يو أو دارتي إن أنا قرسنين aw amase laa uطalliqu furi maayo ayuu ka dhaartay aw amase laa abiicu iibin maayo fawakala hayrahu kayrkii ayuu wakiishay fafacala arrintaa waa sameeyey markaa lam yaxnif wey intaas oo dhan ninkii wuxuu sameeyey buu leeyahay maalan hadli maayo markuu yihi hadli maayo ayuu qur'aankii akhriyey marka curfiga dee hadli maayo qur'aan la akhriya markaa dee hadal maaha qofkani kalaamka ilahay baa akhriyayo laakiin hadalka meesha laga doonayo ee uu isagu leeyahay oo ka dhaaranaya sida curfiyaan loo fahmayo waxa weeyaan waa wixii hadal dadka dhex mara ee xiwaarka iyo sheekayska iyo waxaasa marka waxa weeyaan ama dee hebel hebel la hadli maayo buu yidhoo waxa weeyaan wuxuu diray cid buu u diray ergaah ama qoraal buu diray dee hadalka wixii lagu hadlayay dadka lagula hadlayay baa marka ay noqonaysaa curfi ahaan arrimahaasoo dhan marka haddii uu qoraal sameeyey ama cid diray dee kafaargudkii laga dooni maayo ama wuxuu ku dhaartay inaanu guursanaynin ama inaanu wax furaynin ama inaanu wax iibinaynin marka cid kale ayuu wakiishay wuxuu leeyahy marka arrintaasna u dambaabi maayo oo lagama rabo kafaara gudkii oo dee waxa uu ka dhaartay waxaa weeyaan ficilka naftiisa ah ficilka naftiisa ah in kastoo la odhan karo dee haddii u dhaartu uu ka dhaarto maalan inaanu guursanaynin oo inaanu furayn cid kaana wakiisho isoo guurkii ma dhicin ile waa hebel buu wakiisho yidhi hebel oo adaa guddoominaya markaa dhintan waa la guddoominaya waa hebel inaan wakiilu ahay bilwakaala ayuu ugu mehirinaya marka isagaa guursada taa waxaad moodaa inay hadal yeelanayso oo laga rabayo maxaan kuray kafaara gudkii iyo furiinka naftiisaba anuu hebel wakiilkaa baan furay marka waxa weeya waa la soo qaaday taasi markaa dee waxa weeyaan way ka duwan tahay sidaa raajixnaysaa tahayd moodaa aw laa abiic waayo aw amanse wuxuu yidhi qaala wuu yidhi wallaahi laa aakulu cuni maayo haadihi tamrata yani xabaddan timirtaa cuni maayo fakhtaladat waxay ku dheehantay bitamrin kaiirin timiro fara badan bay ku dheehantay xabadduu ka dhaartay faakala waa cunay ilaa tamratan timirtii faraha badnayd buu cunay ilaa tamratan hal mooyaane taasoo laa yaclamuha aanu garanayn matuu ka dhaartay amise waa mid kale aw amanse uu dhaartay laa ashrabu maaa annahari webigan biyihiisa cabi maayo fa shariba bacdahu barhkii buu cabbay lam yaxnas buu leeyahay yani intaa ku dembaabi maayo oo qaydkii baa meesha ka maqan buu leeyahayo yani markaa de webigan uu ku dhaartay oo kale inuu cabbo baad moodaa dhaartu inay ku dhacayso webigana cabbi maayo markaa de waxa weeye biyina wax ka mida buu cabbi ma wada cabbin waxay ka dhigan tahay buu ihi low qaala isagoo yidhah ashrabu maa alkuuzi laa ashrabu maa alkuuz koobkaa biyihiisa cabbi maayo oo wax ka mida ka bado markaa ku dhawoobi maysa buu leeyay markaas markaa dhaarti waaye timirtan ku dheeda dee hal xab buu ka dhaarto halkii xabana meesha waa taallaa markaa wuxuu leeyahay dee dhaartii taas uu isaga niyeysanaya baad moodaa macnahaansu ku wado aw amase qaala wuxuu laa ukallimuhu wallaahi laa ukallimuhu la hadli maayo hebel zamaana zaman la hadli maayo aw xiina wakti bara biadnaa zamanin bara wuxuu ku rumoobayaa yemiinkiisii biadnaa zamanin zamanka ugu yar zamanka ugu yar mar haddii aan wakti xadaysan dee hadduu muddo yar iska aamusnaado aanu la hadlin waxaa weeye waxba dee kafaargud lagama rabo ilaa awalba inaanan kulaba hadli maayo muddo muddo kula hadli maayo zamanka ugu yara la helo ayaa markaa ku rumoobaya aw laa adkhulu daara uu dhaarto wuxuu ku dhaartay laa adkhulu gelmaya daara daarta maalan fa dakhalaha waa gaynaateen xaaluya mid halmaansan aw jaahilan xaaluya mid jaahil ka ah oo wuxuu ka dhaartay daartana daartu ka dhaartay inay tahay aw mase mukrahan xaalu yahay mid maxaan ku dhahdaa mid la khasbay aw maxmuulan aw dakhalaha uu galay maxmuulan xaalu yahay mid la sido lam yaxal intaa midna ku dambaabi maayo walyamiinu walxaala yamiinu dhaartiina baaqiyatun ay baaqi tahay lam tanxal la aanay markaa furfurmin waayo haddii maalan qofkii uu ka dhaarto daartaas daartaa geli maayo uu ka dhaartay daartaasay u guntan tahay waa taagan tahay marka wixii ka dhaca ee meeshu ka dhaartay uu si nisyaana uga yimaado oo kale ama isagoo jaahil ka ah ama isagoo la khasbay ama isagoo la sido oo khasabka qudhiisa dee iska dhaqan karaa dee madaxa intaa kor loo qaada lagu riday dee waxa weeyaan arrintaas oo dhan wax kafaara guda laga dooni maayo walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum marka alla yidhi subxaana wa tacaala nisyaanka rabbana laa tu'aakhidna in nasina wakhta'na waayo marka waxa weeyaan arrimahaas o dhan de waa macduur buu noqonaya qofki aw layaakulanna haadaa hadan faakalahu fii yowmihi u dhaartay layaakulanna inuu cunayo buu ku dhaartay haadaa kan hadan shaygan cunada beri inuu cunayo ku dhaartay faakala waa cunay fii yowmihi maalintiisii buu cunay aw atlafahu ama waa talfiyo waa baabi'iyey aw talifa min alhadi waa talfiyey min alhadi yani berritadii waa talfiyey min alhadi berritadii uu ka dhaartay inuu ku dhaartay uu cunayo bacda imkaani aklihi cunitaankiisu markuu u suuroobay kadib isagoo suuragal ah oo aanu cunin oo deelgarabin la yimaado ayaanu cunukaasu talfi xanifa waa dambaabaya oo madaxa kafaara gudka waa laga rabaa wey intaasoo dhan de waxa weeyaan wuxuu saabay qofkani markaa in ay wixii dhaafaan isagaa sababta keenay oo wuxuu ku dhaartay beri inuu raashikaa cuno oo markaasu wuxuu cunay hadda oo sadii ku dhaartay beri aad cunayso alaabtan yaa ku yidhi hadda karso oo wuu talfiyo uu baabiici karaa buu siiyey iyadoo suuragala oo wixii markaa dee ay suuragalka in cuna buu dayacay oo cuni waayey marka waxa weeye sababtii isagaa la yimi dhaartii waxa weye waa laga rabaa wain talifa fii yawmihi wain talifa hadduu talfo shaygii fii yawmihi yowmkiisii hadduu talfo falaa yani xintii wax layaa ma jiro waayo shaygii baa naftiisa ka talfay isaguna sabab kuma leh waxaan ay ku baaba'aan sabab kuma lahaa saa darteed baa waxa weeyaan aan kafaara gud laga rabin aw laa askunu haadihi daara fakharaja minha biniyati taxwiil uu dhaartay laa askunu inaanu degaynin haadihi daara daartan inaanu degaynin ayuu ku dhaartay waana joogaa markaa fakharaja waa ka baxay minhaa daartii buu ka baxay biniyati taxwiili ka bedelasho niyadeed uma dakala waa galay linaqli qumaashi ninka waa ka guurayaayo maryihii gurashadeedii raridoodii buu u galay lam yaxnaf marka arrintaas kafaara gud laga dooni maayo oo dee wuxuu ku dhaartay ayuu rabaa markaa dee inuu fuliyo waxaan meeshan ugu jeerin uu ka wareego mar hadduu ku dhaartay aan meeshan deganaanin uu ka dhaartay deganaan maayo meeshan wixii markaa asbaabteeda intaa uu ka guurayo ka baxayo waa iska noqonaysaa markaa shay dee iska daruura bay noqonaysaa aw laa usaakinu zaydan fasakana aw masxalafa waa dhaartay laa usaakinu zaydan zayd inaanu la degaynin ninkaas yidhi wallahi inaanan hebel la degaynin zayd fasakana waa degay kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadoodii ka midii fii beytin guri ayuu degay oo min daarin kabiiratin daar weyn ka mid a villo weyn ayaa nin boqol ka degay qadinfarada qad infarada xaaluu midkastaa la keliyoobay bibaahin baabuu la keliyoobay iyo malaafiqa waxyaabihii malaafiqdaa la xidhiidhayey lam yaxnas dambaabi maayo oo macnaha kafaara gud laga dooni maayo hebel la degi maayo markaa guri shuqa ay yidhaahdaanoo weyn baa markaa jira nin boqol buu ka degan yahay lakiin waxaa mid waliba la gooni yahay albaabka u ka baxayo naxagaas ka baxay naxagga mid walbana waxa weeyaan wixii maraafiq ahaa xamaamaadkii musqulihii iyo madbakhii wax lagu karsanayey iyo waxyaabihii meeshii la seexanayay iyo waxo dhan waa la gooni si guudba guriga ha isku dhisnaadeen laakiin mid walba maraafiqdiisa ayaa la gooni oo la gaar ah markay caynkaa tahay waxa weeyaan dhaartii waxba ku dembaabi maayo sababtoo ah waxay noqonaysaa mid kastaaba dee inuu leeyahay guri gaara uu degay aanay wada deganayn baa macnuu dhacaya waaya oo masxalaf waa dhaartay oo wuxuu ku dhaartay laa albasu haada thawba maradan labisan maayo xidhan maayo wahuwa alxaal walaabisu uu xidhan yahay aw amase laa arkabu fuuri maayo haada kanoo faraska ah wahuwa xaalowa isaguna raakibu kii hushan uu yahay aw laa adkulu geli maayo haadihi daara daarta geli maayo wahuwa alxaalu wa fiihaa uu daarta gudaheeda ku jira fastadaama wuuna daa'ima marka oo labisashadiina waa iska sii xidhan yahay maradiisii iskee taxtaxaashinayaa gaaribuu ka dhaartay fuulitaankiisa uu mar damba fuuli maayaan oo iska fushan yahay ama faraskii waxaa weeyaan guriguu yidhi maaragtay ku nagaan maayana waaba iska degan yahay fastadaama xanifa dhimarka waa ku dambaabay oo kafaara gudku waa ku dhacay oo dee waa u suuragal mar hadduu ka dhaartay inuu marihii iska bedelo waxaa u suuragala mar hadduu faraskan uu fushay gaadiidka inuu ka dego guriga inuu ka baxo intaasoo dhan baa u suuragala intaa midna lama iman kafaara gudka laga raba aw qaala laa atazaw aw mase qaala wuxuu yidhi wallaahi laa atasawaju guursan maayo wahuwa alxaal wa mutasawijun uu yahay mid xaasi ah aw mase laa atatayabu iscadrin maayo wahuwa alxaalu isaguna mutaayibun mid udayg leh oo cadar marsan uu yahay aw laa tataharu yacnii isaahirin maayo wahuwa alxalu mutatahirun uu tahaaro qabo oo fastadaama uu markaa taa uu ka dhaartayna uu daa'imo falaa ay faraaxiinta waxa la yidhahdo maaragtay waxii la odhan jiray maxaan kule kafaara guud laga dooni maayo oo istidaamada uu la yimid zawaajkii laa tasawaj guursan maayo hadduu yidhi macnaha ku dhici maysa tanaad qabta fur maaha ee waa naa kale islaan kale guursan maayo ayaa markaa macnahaas u socdaa oo taayubkaana laa tatayabu kan hadda marsan baan iska biinaya warku ma ahee cadar daba marsan maayo ayuu markaa u jeedaa wixii saasay u socotaadoo markay caynkaa tahay istidaamadu lagu socodsiin maayo mujra alibtidaa bilaabasho meeshiis lagu socodsiin maayo oo taasi marka way kala duwanaanayaan aw laa adkhulu haadihi daara wuxuu ku dhaartay laa adkhulu gelimaa haadihi daara fasacida waa koray sadxahaa xagga sare ee korkeeda ayuu furay min khaarijihaa yani khaarijkeedu ka furay sallaan xaggaa sare iyo meel kaloo laga koray iyuu ka furay aw saarat waxay ahaatay carsatan meel jabad ah oo iska maxaan ku dhahay baabaaday bay ahaatay markay guri ahayd fadakhalaha wuu galay gurigii lam yaxnaf ku dabaabi maayo kafaargud lagama rabo ninka wuxuu ka dhaartay daarta inaanu fuulin daarta geli maayo buuri markuu ka dhaaray daarta inaanu gelin buu wuxuu koray xaggeeda sare khaarijku walba ka galay dee nin daartii galay markaa laodhan maayo dusheedii uu kalaga hadlaya gudaheedii maaha wuxuu ka dhaartay gudaheeda daartan dhisan buu yidhi tan geli maayo oo madfaci waxaaba iska dhaco si unbaba iska duntay markaasi meel iska burburtay waan dhisma ka dhigayn jabad iska ah burbursan yuu meesha ay noqotay meeshii qofofku dulyi isdul taaga oo soo dhex galay noqon maayo markaa qof yani dhaartiisa ku dhacay aw laa adkhulu daara zaydin oo mase qaala wuxuu yidhi wallaahi laa adkhulu geli maayo daara zaydin ninkii zayd ahaa daartiisa geli maayo fadakhala waa galay maskanahu meeshuu deganaabuu galay bikiraayin kiro ugu deganaa aw caariyatin caariyaysi ugu deganaa lam yaxnas xinsi ka iman maayo ilaa an yanwiy inuu ujeeda mooyaane maa yaskunuhu meeshuu degan yahay leey hadduu dhaarto yidhaahdo wallaahi laa adkhulu daara zaydin allan ku dhaartay daarta zayd geli maayo oo markaa meesha uu degan yahay inay tahay meel kira ah ama uu sii caariyayso ayaa muddo u yar deganaanayo ku dambaayin maayo dee waxa weeyaan idaafadaasi milki bay faa'iidaynaysaa wallaahi laa adkhulu daara zaydin zayd daartiisa marka waxa weeyaan zayd daartiis waa daar uu leeyahay ba asalka curfiaan macnahaas uu ku dhacayaa sida marka ay ka wadaan in ujeeda mooyaane meeshuu degan yahay gurigaaga wallaahi aanu gurigaaga soo gelayn laa adkhulu baytika gurigaaga markaa de way iska noqotaa gurigaaga degantay kirada ah way iska noqon kartaa marka haddii taa tahay iyadu way guntamaysaa wey waidaa xalafa calaa shayin hadduu shay ku dhaarto oo faqaala uu yidhahda in shaa allah tacaala muttasilan isagoo la xidhiidhsan bilyamiini dhaarti oo lafdiga in sha allah yamiintuu la socdaa wa kaana qasda alistinaai walxaal qad kaana wahaa qasda alistinaai istinaha iyo soo reebka qasadkiisuna uu ahaa qabla faraaqi intaanu ka bixin min alyamiini dhaarta intaanu ka bixin uu ahaa lafdiga in sha allahu fasli weyne aanu gelin lam yaxnaf inti wax la yidhahda meesha iman maayo ninkii wuu dhaartay laakiin in sha allah buu ka dabageeyey waxaa weeyaan adugu infisaalkaana way isku hayaan iyo intee noqon kara iyo waa masalo kale marse haddii uu raaciyeyba oo fuqahadu waxay u badiyaan inuu mutasil yahay bay shardinayaan marka haddii uu istifnahaasi waa waa dee in sha allah waa istinaa man xalafa calaa yamiinin faqaala in sha allah faqad istafnaa buu rasuulku yidhi falaa xinsa calayh qofkii dhaartay insha allah yidhaahda waa istinooday oo wax markaa dee xinsi oo kafaara lagama rabo sancaayna suura salaamka wuxuu faa'idaynaya buu leeyahi waxay jamaahiir culamaa ay ku tageen oo bianna qowlahu in sha allah yamnacu inciqaada alyamiini bishardi kowni muttasilan isagoo ibnu carabiya ka soo guurinaya yacani lafdiga in sha allahu waxa weeyaan wuu soo reebayaa dhaartii oo macnaha kafaara gud male hadduu insha allahu yidhaahdo waana inuu la xidhiistaa qowlka jumhuur baa yani shardi ah wainjara alistinaau istinaa hadduu ku dureero calaa lisaanihi carabkiisa calaa caadati caade aan ugu dareero walam yaqsid bihi walxaal lam yaqsid bihi aan u qasdin rafca alyamiin dhaarta koryeeliddeedana aan u qasdin aw badaa lahu amase u muuqdo alistinaau soo reerku bacda alfaraaqi min alyamiin dhaartii markuu ka baxay kadib ay u muuqato ilaalada wax ka gaadhsiin lam yasix alistinaa istina ansix maayo soo reerka caaisha insha allah wuu iska yidhaahdaa alaaba qof maarata iska caadaystay weeye uu dhaartay marka insha allah wuu iska yidhi laakiin qasadkiisu dhaarka soo reerkeed iyo yamiinta koryeelisteed ma ahayn ama markii uu ka baxayba oo ay dee fasli u dhaxayso haddii la ictibaariyo hadda de wuxuu ku wadaa shardinta itisaalku inuu shardi yahay ama infisaal muctabari meeshii uu jiro aan la odhanayn maaragtay infisaalkaasi wax kasoo qaad buu yeelanaya waxaa weeye istifni ansixi maayo oo soo reebka ansixi maayo dhaartu waa seegi billahi tawfiiq subxaanaka allah fi kafaarat alyamiin weli ay maantaynu ku jiray fasalkii u dambeeyey ay maanta oo ah kafaarat alyamiin yamiinta sida looga kafaara gudanayo idaa xalafa waa xanifa lazimathu lkafaaratu wuxuu leeyay musanifku idaa waktiga xalafa uu dhaarto waa xanifa walxaal qad xanifa uu ku dambaabo lazimathu waxaa ku laazimaysa alkafaaratu kafaaradii ayaa ku laazimaysa qofkii dhaaraha waataynu kasoo hadlaynay markaa qofkii wuu dhaartay wuxuu ka dhaartayna wuu ku dhacay oo waa la yimi markaasay noqonaysaa xinsigii hebel inaanan gurigiisa gelin oo kale yuu ku dhaartay wuuna galay markaasaa dee xinsigii yimi waxaa laga doonaya kafaara gud baa laga rabaa oo ilaahay subxaanahu watacaala oo qur'aankiisa kafaarahaas waxa tahay ku caddeeyey laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum alaymaana fakafaaratuhu إطعاam caشhرaةi masaakiina min أwصb ma تطcimuuna أhliikum أw kiswatهm أw taxriiru raqbة faman lam yجid fasiyaamu ثaلaaثaةi أyaam dalika kafaaraة أymaanikum إidaa xalaftm واxfaduu أymaanakum aka lh subxanaه وataعalى fain kaana yukafiru biاlmaali marka waxa weeyaan waa afar shayba aayaddu sheegtado isaguna uu sii faahfaahin doonaayo saddex markaa isagaa door u leh oo quudinta toban miskiin la quudinayo iyo mariinka la mariimayo inuu quudiyo toban miskiin iyo inuu mariimo oo dhar uu iibiyo iyo inuu qoor xoreeyo saddexdaa isaga ayaa khiyaar u leh qofkii dhaartay wuu dhaartay markuu dhaartayna waxa weeyaan inuu kafaargutuu doonaya dhaartii buu ku xilfi uga yimi saddexdaas ayuu kala dooranaya saddexdaa markuu waado oo ay u suurageli weydana tii afraad baa imanayso fasiyaamu alaaثati ayaamin saddex maalmood markaa inuu soomo oo dadka qaar ba iyagoo markaa awood u leh inay toonkii miskiin quudiyaan marka horeba soonka iskala soo boodo arrintaasina sax maaha way tartiibsan tahay fain kaana yukafiru bilmaali fain kaana hadduu yahay yukafiru mid ku kafaara gudanaya bilmaali xoolo mid ku kafaara gudanaya hadduu yahay oo waa nin dee waxhaysta jaaza waa bannaan yahay kafaara gudashadaasi qabla alxinti iyo wa bacdahu intaanu wuxuu ka dhaartay yacni maxaanku dhaha ku dhicin iyo maruu ku dhaca kadibba wixii way iska bixin karaan ninkii u dhaartay waxa inaanan samaynin markaa inuu iska bixiyo markiiba xoolihiio wixii sameeyo oo waa kii xadiidku waa qofkii arka qofkii wax ka dhaarta oo arka wax uga khayr badan yani maaragtay falyati biladii huwa khayr waliyukafir can yamiinihi wixii ha la yimaado markaa taa uga khayrka badan ee uu ka dhaartay hana bixiyo maarata kafaara gudkii marka wuxuu leeya way iska bannaantahay qabalxanfi iyo bacdahu qabalxinfi iyo bacdahu labadaba inuu maxaanku dhahay kafaara gudkii la yimaado way bannaan tahay wain kaana bisawmi lam yajuz wain kaana hadduu yahay kafaara gudashadii bisawmi sawmu ku kafaara gudanayo lam yajuz ma bannaana ilaa bacdahu bacda alxinsi mooyaane oo tii hore wuxuu leeyahay dee waa xaq maaliyahu xaq maaliya buu ahaa oo saabihiisi mid ka mida la helay waa sida tacjiilu zakaa oo kale zakada dadejinteeda haddii qofu nisaab uu haysto weli xawlkii aanu soo wereegin dee way iska bannaan tahay mar haddii uu nisaabkii qayb haysto inuu bixin karo oo caynkaas bay yidhaahdaan shaaficiyadu markaas ku sareeyaan xitaa zakaatulfitriga qudhidu caynkaas bay yidhaahdaanoo haddii soonkii uu soo galo waa inagii sheeganay qowlka raajixa ah haddii soonkii uu soo galo oo uu bishi dhalato khalaas mar haddii iftaar afuritaan la afuro soon laga afuro iyo soon oo la soomo labadaasa meeshii imanay mar haddii soonkii la helay waxa weeye waa la bixin karaa bay leeyihin maarata zakaatulfitriga marka qaabkaasay adigu ku taxliilinayaan laakiin haddii ay soon haddii uu wuxuu ku gafaargudinaya soonki u yahay waa inuu ku dhaca hinfii oo wixii uu ka dhaartay waa inuu ku dhaca marka ay laasimtana waa inuu soomaa wahiya cidqu raqabatin sifatuhaa ka raqabati dihaar wahiya iyadu cidqu raqabatin qoor xoraynteedu weeye yani kafaaradii taasoo sifatuhaa sifadeedu ay tahay ka raqabati dihaari dihaarka yani qoorteedii oo kale la mid ah aw amase icaamu casharati masaakiina ama waa quudintoon quuti lbaladi beledka uu qofku markaa joogo quudkiisa ah yani wuxuu leeyahay marka laga hadlayo waxa la yahay qoorta la xoraynayo marka kafaarada laga hadlayo horta waa qoor xoraynteed tilmaanteeduna ay tahay dihaarka qoortii laga xorayn jiray laga rabay oo taasi waa mid amase waxaa laga rabaa idcaamu casharati masaakiin toban miskiin qofki inuu quudiyo oo miskiin walba uu siiyo yani waxa weeyaan marka laga hadlayo wax niis ah oo raashin ah oo engegan inuu rodol iyo rodol sul lexmeeladu neefii oo quudka markaa dadka beledkaasi uu joogo ay isticmaalaan marka waxuu ka hadlaan caadadka masaakiinta waxa la siinaya horta waa toban tobankaa miskiin baa naska qur-aanka uu sheegay oo wax khilaafana arrintaasi male ahlucilmiga dhexdiisa qofkii hadduu toban miskiin uu quudiyo waxa weeyaan way ka gudaysaa arrinkii laakiin waxay isku khilaafsan yihiin hadduu qof miskiina toban jeer quudiyo ama laba miskiin uu shan jeer quudiyo waxa weeyaan ma ka gudaysaa mise ka gudi mayso halkaas isku hayaa xanafiyadu waxay leeyihiin waa bannaan tahay haddii aanu mar keliya wada siin maaragtay balmarsii siinayo waxa weeyaan ma toban jeer oo kale uu ergirayo oo kale waxa weeyaan way ansaxaysaa laakiin aimadu say u badan yahaysa shaaficiyada iyo awsaaciya ibnu xasim iyo raggaasi waxay leeyihiin ma banaana oo waa in toban miskiin la quudiyaa waana sida naska qur-aankii uu sheegay idcaamu casharati masaakiina toban miskiin baa ilaahay qur-aanku sheegay shaafici kitaabkiisa mujalladka toddobaad saxaada koob iyo sagaashan wuxuu leeyahay walaysa lahu idaa kafara biicaamin an yucima aqala min casharati masaakiin uma sugna haddii uu quudin quudin wax ku bixinayo oo dadkii masaakiinta wax siinayo toban miskiin wax ka yar inuu wax ku bixiyo ansix mayso miqdaarka la bixinayaa muxuu yahay aayad waxay sheegtay waxaad eelkiina sinaan siisaan yani wasadka dhexdhexaadka waxaad eelkiina siisaan oo dhexdhexaadkiisa ah marka halkan dee mud buu uga jeedaa rodol iyo rodol fulufkii waa mud marka mudkaasi mudkaasi ku xadaysan yahay oo marka shay maaragtay miis ah la bixinayo oo raashin qeydin la bixinayo ma hal mud oo nas abaa jira mise arrinta curfi un baa la ysaga celinayaa oo waxay ahayd ijtihaadkii saxaabada iyo wix lamida bay ahayd masala khilaafkaa ku jira waxaad moodaa inaad ay asal tahay in la yidhaahdo waa curfigood in loo ceynayo oo qofkaa in la quudiyo idcaam baa la sheegay idcaamkaasna oo min awsadi maa tudcimuuna ahlikum baaba laga qaadanaya mar haddaan nas daliil sariixa lahaynin waxaa loo celinaya markaa uun raashin kaa aan dhexdhexaadka ah uun qofka maaragtay cunno markaa macquul ah oo haddii afka wax laga siinayana maaragtay noqon karta qofku wuxuu mar ku dhergo oo dad maaragtay isla cunno dhexdhexaad oo la bixiyo ah oo aan mid sar lahay mid hoosan ahayn marka laga hadlayo waxa la miisayana iyana qudhidu caynka noqon karta taasaad moodaa inay ugu dhow dahay oo fataawa ibnu tayim mujalladka shan iyo soddonaad safxada saddex boqol sagaal iyo afartan wuxuu leeyahay wamiqdaaru maa yuطcamu mabniyun calaa aslin وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف قولان يعني وحا لو قودنا مساجد لسينيا waxa ku dhisantay asal oranaya ma sharciga ku xadidantay arrintaasi mise curfiga marka inay curfiga ku xadidantay waraaj sheelayo والقول الثاني أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فليطعم أهل بلد فيطعم أهل بلد من أوصل ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا تلك بلد وحيد حريان راشين على حلحاتك حق قدرك حق النوع ذا سألتنا مدامك إن حق بدن تهي قيمها ما لبحين كرا وقف كينو لهذا إذا تمركي ودي طوان تهداد هدل كيسو وإن محنك لهذا tobankii markaa mar had casiimad uu siiyo oo qadeeysiiyo dhargaan hal mar waa kifaaya qaar baa laba miil iyo ka dhigaya laakiin sida raajixa hal mar haddii la siiyo dhargaan waa kifaaya hal qadow marka hadduu ba yidhaahdo kharashkooda baan siiyo aniga maxaa cunna iga qabtay ama inaan wuxuu kariyo iska badaa udheen inaan geeyo idinku oon qiyaaso qofkii muxuu cuni karaa lacagtii ma la bixin karaa sida jumhuur ahli cilmi ay qabaan yaanay bannaanayn weeye qiimo in la bixiyaa ma bannaana oo dee qur-aanku wuxuu sheegay icaamu casharati masaakiina min awsadi maa tucimuuna ahlikum waa sida imaamu shaafici uu ku sheegay kitaabkiisa um mudawanada uu ku sheegay maaragtay imaam maalik muxalla ibni xasm iyo muqin muqdaamayntu ay tilmaameen marka ma banaana in qiimo la bixiyo waayo wuxuu yidhi aw kiswatuhum ama mariimidooda bimaa shay lagu mariimo yantaliqu calayhi korkiisa lagu sii dayn karo ama lagu sheegi karo ismu lkiswati mariin magicii wixii lagu sii dayn karo oo la odhan karo waa mariin weeye walow kaana haba ahaado mi'zaran hoosgunti ha ahaado maqsuulan mid la maydhay oo hore loo isticmaalay ha ahaado laa khalaqan mid baali oo baaba'aysa aan ahayn wuxuu leeyahy halkana dee waxaa la rabaa qofkii si aayaddan isku noo sheegtay ama waa qoor xoraynteed ama waa quudin qof miskiina la quudiyo toban miskiina la quudiyo ama waa in la mariibo in la mariimo oo dhar la siiyo oo dharkaasi markaa hadday doonaan dhar waxoogaa la isticmaalayba ha ahaadeen laakiin dhar baali oo dee aan intifaaciisu aanu maaragtay dhar tegay awoodiisa tagtay aan ahayn laakiin ah shay maaragtay la intifaacsan karo haba ahaada shay markaa mar la maydhay sida dharkan hudhayg oo kale iyo ama dhar uun dee la qaatay oo hore loo isticmaala haddana intifaac geli kara iyo qudhidu isku khilaafsan yihiin oo dharkaa la siinayaa muxuu yahay xanaabilada iyo maalikiyado kale iyagu waxay leeyihiin waa dhar noqon kara shay qofku ku tukado maro salaada uu ku tukan karo oo ninkii hadduu yahay maalan waxa weeye waa maro weyn oo kale oo dee khamiiskii oo kale ama maaragtay go' weyn oo kale oo garbihiisana uu ku xidhi karo oo markuu tukanaya ilaa degtiisa iyo intiisa hoose qarin karta oo saasoo kale salaadii ay ku ansaxayso xanaabiladu saasay leeyihiin waxay leeyihin dee kiswadii waa nooc ka mid a kafaaradii marka waxa weeyaan wax yar oo sida de maalan dacaamkiiba luqma iyo luqmateen qofka hadaad hal mar hurmaaska u geliso ama laba hurmaaska aad u geliso aan dacaam noqonayn la doonayno qofkii si fiican u qadeeyo oo cunno markaa ku fiican uu cuno siday arrintu saa u tahay baa waxaa la doonayaa maryahana mara maaragtay oo si fiican u labisay ay noqoto midda kale qofkii hal mara la siiyey oo aan markaa dee saa'adaan ku tukan karayn qofkaasi qof cawradiisii markaa dee asturaantay maaha imaamu shaafici rag kale waxay leeyihin mayee waxa weeye wixii lagu magacaabi karo maro lagu magacaabi karo ama surwaal ha ahaado cumaamad ha ahaato mara hoosgunti macawis ha ahaado xoogaa funaanad maaragtay gacanta laga gashda ahaato garan garankaa gacmaha leh iska ahaada doono wixii maro lagu odhan karo dhamba waxayna leeyihin dee naska qur-aanku wuu itlaaqay wax qaydana lama hayo aw kiswatuhum baa layidhi kiswana maxay noqonaysaa waa waa mariin waa maro uun qofki in la mariimo oo maro la siiyo haddii la idlaaqayna in la qaydo le waxaasi ku qaydan tahayna meeshii daliido baanaysa kiswadana waxay ku dhacaysaa wax kasta oo qofku uu qaato cumaamad waa kiswo waa maro maxaan ku dhahdaa surwaal oo kale ilaa akhirihi qowlkaas shaaficiyanaad mooddaa inuu u dhow yahay oo maaragtay xagga marka la eego mar haddaan nas kala saaraya maalka aayadda la haynin iyo wixii mara lagu sheegi karona ba waxa weeyaan haddaad toban culamaadood hooska geliso oo tee war weynka ah nin walba culamada madaxa ku duubo u soco waxa weeyaan waa ku filan tahay wayukhayaru bayna bayna alanwaaci alaaati wayukhayaru waa la door gelinayaa bayna alanwaaci alaaati anwaacda saddexdaa qofkii safaara gudanayey waa la door gelinaya oo saddexdaa u horeeya oo ah horxoraynteed iyo quudinta tobanka miskiin la quudinayo iyo waxa la yidhahdo dharka la siinayo fain cajaza hadduu ka caajizo can axadi alanwaaci alaaati saddexdaa nooc mid ka mid a hadduu ka caajizo saama alaaata ayaamin saama waa soomaa alaaata ayaamin saddex maalmood ayuu soomaa saddexdii maalmood baa laga rabaa oo naska qur-aankii uu sheegay faman lam yajid siyaamu alaaata ayaam qofkaan helayn inuu markaas soomo saddex maalmood waay waalafdalu tawaaliiha wayajuuzu mutafariqatan walafdalu iska fadliga badan tawaaliiha xidhintooda iyo israacintooda weeye wayajuuzu sawmkii waa bannaanyay mutafariqatan ayaamaha in la soomo mutafariqatan xaal ay tahay mid maxaan kuray kala tagtagsan maalmahaasu ay kala fursan yihiin isku khilaafsan yihin kudhe soomkuma la xidhinaya aimada qaar baa waajibba ka dhigay in la xidhiyo saddex maalmood waxyaabay deliishanaya waxaa ka mid ah fa siyaamu alaaata ayaamin mutataabicaat qira uu akriyey ibn mascuud laakiin waa qiro shaada qiradaas oo aan markaa xujo noqonaynin sida raajixa ah naskuna saddex maalmood buu sheegay in la xidhiyaa waa fiican tahay oo qof markiiba iska dhammeeyo laakiin hadduu iyadoo kala tagtagsan soomo sidaa uu sheegay ayaa xoog badan oo raajixa waalcabdu laa yukafiru bilmaay waalcabdu addoonkii laa yukafiru yani kafaar gudan maayo bilmaali xoola ku kafaar gudan maayo wain aadina lahu hawa fasaxo asayidu sayidkii oo dee addoonkani waa qof la leeyahay oo maxaan ku leeyaan waxa milkin oo maal lahayn isaga maalkiisa sayidkitaale marka waxa weeya maalku kafaar gudanaya bale bisawmi soom ayuu kafaar gudanayaa oo soom baa laga doonaya wamanaxati bacduhu barhkiis xorun xor uu yahay yukafiru wuxuu kafaar gudanaya biacaami cunno ayuu kafaar gudanayaa iyo walkiswati dharka ayuu kafaara gudanayaa duuna alcisqi xorayntiisa mada oo dee mar haddii uu iska qudhiisu barki uu yahay yani maaragtay addoon uu yahay isagii baaban dee markaa xorayn u baahan raximah llahu tacaala baabu alaqdiyati aqdiyada iyo xukumada baabkoodii wey aqdiya waa jamcu qadaa qadaana xukunka ayaa la yihahdaa xukunka dadka la kala xukumayo oo ummadda dhexdeeda sharciga ilaahay lagu kala xukumayo ayuu markaa ka hadlayaa wuxuu leeyahay wilaayatu alqadaa'i fardu kifaayatin wilaayatu alqadaa qadaha yacni maamulidiisa iyo jagooyinkiisu fardu kifaayatin fardu kifaaye weeye oo in ummaddii la magacaabo dadkii shareecada xukumaya qudaada ahaa oo wilaayadaas ay aloosan tahay ummadda islaamka dhexdeeda arrintaasi waxa weeye waa shay waajib ah ilaahay baana qur-aankiisa wuxuu ku leey waana xukum baynahum bima anzala allah yacni xukunkii bay ka hadlaysaa ayaddu yani ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in dadkii lagu xukumo oo lagu kala saaro ayaa qaduhu marka laga hadlaya u yahay camr ibnu caasna radia allahu canhu waa kii xadiidkii warinayay idaa xakama alxaakimu faاجتahda faأصاaba falahu أجrاan وإidaa xakma faاجتahda ثuma أkطأa falahu أجru ninka xaakimka ahaa ee qaadiga ahaa xukumayey markuu اجtihaado ou asiibo laba أjr buu leeyahay haddii uu ku gafo masaladiina waxa weeye hal أjr ayuu leeyahay xukunkaasi marka inuu fardu kifaaye yahayna dee waxa weeyaan rasuulku salawaat الlahi وasalaamu عalayhi saxaabada iyo waa kii waa diri jiray oo gobolada iyo inay xukumaan sida maala cali bin abi aalib oo kale markuu imaan u diray dee qofkii meel loo diray oo xilkii haya mar haddii qofkaas xili ku filan yahay inta kale xalajku waa ka dhacaya wuxuuna sheekhu islam ibnu taymiya leeyahay walwaajibu itikhaadu wilaayati alqadaa'i diinan wa qurbatan fa inahaa min afdali alqurbaat yacni wilaayaadka qadaha oo dadkii loo sameeyey dad qudaada ah oo ummadii kala xukuma waxaa weeyaan waa arrin waajib ah oo diin ah diin ahaan bay waajib u tahay dhowaansha ahaan ilaahay loogu dhowaanayo waana min afdal alqurubaat wuxuu yihi wainamaa fasada xaawl aksari bialabi ari'aasati waalmaali biha inta badan markaa qaduhu iyo wuxuu ku fasahaadaa waxaa weeye dadku inay jagadoon iyo madaxtinimo raadsi ay ka tahay iyo xoolo ku raadsi fasaadkeedu saasuu ku yimaadaa marka in la ilaaliyo cadligii iyo jago maaragtay diini ah oo ilaahay loogu dhowaado inay noqoto ayaa la doonaya wuxuu yihi fain lam yakun musanifku fain lam yakun man yasluxu fain lam yakun ay fain lam yuujid haddaan la helin man axad haddaan la helin yasluxu u suubada qadihii ilaa waaxidun mid mooyaane tacayana calayhi tacayana waa waajibaya calayhi qofkaas ayuu ku waajibaya oo haddiiba la waayo cid ummaddii kala xukunta oo qadihii sharcigaa fulisa haddii la waayo hal qof mooyaane markaa fardu kifaayihii qofkaa noqon maayo xaqiisa waxay noqonaysaa in arrinkaa isaga waajib cayniya ku yahay salaadda qofka ugu waajibaysa fain imtanaca ujbira fain imtanaca haddii diido qofkii keli ahaa ee qadihii iyo xukunkii garanayey ujbira waa la khasbayaa oo waa lagu ijbaarayaa inuu ummaddii kala xukumo walaysa lihaada walaysa uma ahaanin lihaadaa qofkaa uu ku caynoobay an ya'khuda inuu qaato calayhi cala alqadaa xukunka uu dadka kala xukumaya inuu ku qaata ma laha risqan wax mushahaara iyo xoolo inuu ku qaata ma aha ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane muxtaajan mid baahan haddii wixii ay farducayn noqdaan waxay noqonaysaa dee arrin waajib ku ah oo saaran oo in xoolo lagu qaato aanay markaa meesha imanaynin masalada xoola ku qaadashaduna tafsiil bay leedahay oo weli waxaa laga hadlaya dadkii xoolihii baytalmaalka iyo dowladdii laga qaadanayey oo laba xaalo ayaa loo eegayaa hadduu qofkani faqiir yahay oo wax kale waxba aanu haysanin fuqahadu way ku itifaaqsan yihiin way isku waafaqsan yihiin inay u bannaan tahay in markaa mushaaro la siiyo oo kale xukunkii ummadda uu kala saarayey ila waxaa weeyaan meel kaloo wax ka helaa ma jire waa bilitifaaq khilaaf malaha masaladaas waxaana u daliila xadiid caaisha oo ay tidhi lama istuklifa abubakrin asidiiq marka abubakar xilka loo dhigay ummadda madax looga dhigay ayaa wuxuu yidhi laqad calima qawmii ana xirfatii lam takun tacjizu can mu'nati ahlii washugultu biamri اlmuslimiin fasayaakulu aalu abi bakrin min hada almaal waaxtarifu lilmuslimiina fiih xadiiska imaam albukhaari raqamka laba kun iyo toddobaatan uu ku keenay ayaa masaladaa ka hadlay oo markii xilka loo dhiibay abubakar asidiiq radia allahu canhu ayaa wuxuu yihi dadkaygii waxay ogaadeen in shaqadan ka shaqayn jiray ay biilka reerka ee ku fillayd haddana umuurtii muslimiinta ku mashquulay abubakar reer abubakar qoyskani biilkooda waxay ka qaadan doonaan baytalmaalka muslimiinta iyaga aanu shaqaalo aanu u nahay buuri oo wajibu istilaalku wuxuu noqonayaa haddii dee marka ummadda imaamkii caamka ahaa oo aan waxba haysan oo ku mashquulay ummadda maamulkeeda iyo xilkeedii uu saa yeelay qaadigiina waa kuulamid isaguna xilka la saaray waxaa kaloo laga deliishanayay aharka cumar bn khaaab radi allahu canhu oo uu lahaa inii anzaltu maala allahi tacaala minii bimanzilati maali اlyatiim anugu waxaan iska dhigay buu yidhi oo maalka ummaddu ay leedahay ee ilaahay leeyahay oo ummadda ka dhaxeeya waxaan u joogaa buu yihi booskii maalka agoonka oo qofkii naabirulyatiim agoonka xoolihiisa mas-uulka ka ahaa sidaasoo kale un baan u isticmaalaya in istaqnaytu istacfaftu wa in iftaqartu akaltu bilmacruufi haddii aan ka maarmo oo wax iga kaafiya aan helana waan ka maarmaya waxba ka taaban maayo xoolaha ummaddaanu haya madaxda waa ahay haddaan u baahdana wixii macruufa yaan uga baahdan ka cunaya buuri oo fatxulbaariga wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar sanadka asartaas waa saxiix waxaa laga deliishanaya dee khaliifadii isagoo u baahan oo maalkii ummaddii islaamka maamulkeeda ku mashquulsan baa wuxuu leeyahay haddii aan ka maarmo waxba ka qaadan maayo haddiise aan u baahdo waxbaan ka qaadanaya taasina waa wejka qaadiguna dee booskaasuu soo gelaya waxaa kaloo iyada meesha imanaysa dee qaadigii hawshanuu markaa u banbaxay oo dee shaqo kalena haddaanu haysan waxna aanu haysanin waa lagu khasbanaanaya marka in ninkii dhiilkiisi uu helo si ummadda marka hawsheeda uu maamulo u wado kaasi waa marka uu yahay nin maxaanku dhahdaa faqiira markuu yahay hadduu hani yahay ma xaalkiisu noqonaya hadduu hani yahay oo isku filan yahay arrintuna ay markaa dee qadiyan laga doonayo laba qowl baa ku jira aimada qaarkood waxay leeyihin tii horun bay la mid tahaye waxa weeyaan waa in la siiyaa oo u qaataan waana madhab xanafiya iyo xanaabiladu sidaas saxiix ay qabaan qowlka labaadoo masalada ku jira wuxuu leeyahay mar hadduu isku filan yahay oo ka maarmayo waxba ka qaadan maayo waana maalikiyada iyo shaaficiyada iyo weji xanaabilada waana sida ibnuqayim kitaabkiisa badaa'ic ulfawaa'id mujalladka saddexaad saxaada boqol iyo afartan ilaa boqol iyo afartan uu ku raajix yeelayo sababka khilaafkana asalka masalada wuxuu u noqonayaa laba asal baa halkan yaallo midna waxa weeyaan caamilu zakaa waa ninkii shaqaalaha zakada ka shaqaynayey iyo ninkii agoonka xoolihiisa gacanta ku hayey baa masaladan asal u ah tee la haleeshiinaya oo waxa weeyaan ninkii zakada ka shaqaynayey haniba ha ahaade eh waxaa shareecadu u ogoshahay in laga siiyo intaa uu zakada ururinaya hawsheeda ku jiro waxbuu ku leeyahay waalcaamiliina calayha caamiliintaas akhniyaba ha aadeen hadday doonaan kaas waa qodob xa kalena waxaa jira asal kaloo odhanaya qofkii agoonka xoolihiisa gacanta ku hayey ee maamulayey maslaxada marba maxaa axad u ah maxaa dheef u ah maxaa u wanaagsan buu ilaalinayaa faman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf hadduu yahay qofka haniya qofkan maamulaya agoonka waxa weeye ha ka dhowrsanaado ha iska ilaaliyo oo wixiis ha u maamulo wixiisna ha isticmaalo hadduu faqiir yahayna wixii uun macquul ah ee dantu aanay ka maaransiinaynin ha ka cuno sidaa darteed ba waxayn qaadigii labadaa asal buu faracani ku taradudayaa ee la haleeshiinaya marag ragna waxay haleeshiyeen caamilu zakaa ragna waxay haleeshiyeen naadirlyatiim oo ragga cumuumulxaaja baahidii guud eeday iyo maslaxada caamka ah waxay leeyihin ninkii dhiirigelina waa u baahan yahay xoolihiisii jaabkiisina dib ugu noqdo ma aha si maslaxadii caamka ayd ummadda hawshooda u wado mashaaraha la siiqaniba ha ahaadeen waa qowl runtii wajiha ah awdaacda hadda taallays marka la eego qowla kalena wuxuu leeyahy mst mar hadduu hantidii haysto arrintana waajib ay tahay ha fiiriyo oo yani maarata maslaxadda un ha eego aduu labadaa qowlkaasi asarka fadhidaa in la siiyo oo hodanba ha ahaadee jawaaskeedu marka waxa weeyaan shay daahiroo muuqda wey waayo wuxuu leeyahay sheekhu wayajuuzu waxaa bannaan fii beledin beled gudihii waxaa ku bannaan qaadiyaani laba qaadiya fa agsara wax ka badan oo laba beled keliya ah yani waxaa weeye laba qaadi waa loo samayn karaa oo mid kastaaba yani meel uu ka joogo beledka ama waxa weeyaan wakti go-aan uu leeyahay ama nooc axkaamta ka mida adugu wixii dimaa iyo dhiig ku saabsan baad kala xukumaysaa adugu wixii maal ku saabsan baad xukumaysaa adugu waxa ninba hadduu doono maaragtay hawl gaara la siiyey ayaa iska bannaan buu leeyahy walaa yasixu ansixi maayo qadiyi ilaa bitawliyati alimaami lahu imaamkii markaa ummadda hoggaanka u hayey inuu magacaabo oo isagu xilkaa magacaaba mooyaane wilaayadiisu ninka ansixi mayso aw amase naa'ibihii tawliyati naa'ibihii naa'imkiisu inuu weli ka dhigo oo markaa dee xilkii saaro waa marka dee kayaanka islaamka u dhisan yahay jagooyinkii in la magacaabo oo qadihii qof qadaa'ul caamkii loo magacaabo ayaa maxaanku isaguna furuuciisa uu markaa sameeyo ama naa'ibkii u magacaabo taas ayaa loo baahanaya waayo wuxuu uhi wain xakama alkhasmaani rajulan wain xakama hadday ka xaakim yeeshaan alkhasmaani labadii doodayey rajula nin hadday ka xaakim yeeshaan rajulkaasoo yasluuxu u suubada lilqadaa'i qadaha u suubanaya jaahiz arrinkaasi waa bannaan yahay walazima xukmuhu xukmkiina waa laazimayaa oo waa soconayaa oo waa laga doonayaa wain lam yataraadaya yaabaanay ku raali noqonin bihi ay bimaa xakama wax xukmay aanay raalli ku noqon be bacda alxukmi xukunki kadib laakiin in rajaca hadduu laabto فيه أي في التحكيم أحدهما midkood hadduu ka noqdo qabla an yaxkuma intaanu xukumin ka hor imtanaca alxukmu xukunkii waa reebtoomayaa oo ninkaasuu xukumay markaa dee socon maayaan weeyaan wuxuu ka hadlaya halkanna taxkiimka waxa la yidhaahdo taxkiim ama qofkan muxakamka la yidhaahdo waa wilaaye iyana mashruuco ah oo nin wadaadahuno dee shareecadii yaqaano sheekh ah oo diintii garanaya in dadku ay u yimaadaan oo dadkii iyagoo iska raalli ah wada socda waxaan doonaynaa arrinta inaad noo eegto hebelow waa arrin shareecada ku bannaan oo dalaalada kitaabka iyo sunnaha iyo saxaabada ficilkoodii arrintao dhan ay ku tusinayaan waxaan ka yar hadlaan mawduuca uu taxkiimku geli karaa muxuu yahay oo xuquuqdii waxna waa xuquuq ilaahay iska leeyahay oo caam ah sida maalan zinadii oo kale sida shurbuulkhamrigii qadaayaadka noocaasa caamka ee qof kaliya aanu lahayn ee ilaahay subxaanau watacaala xaqiisa ah sidaas saxiixa taxkiim geli kari mayso oo wadaad in la yidhaahdo daladooda ninkaasi waa zinaystee maaragtay arrintiisa fiidi oo laba qof ay ula yimaadaan arrintaas waxaad moodaa inaanay saxnayn waayo arrintaasi waxay u baahan tahay waa wilaayo caam ah oo xukun sharci oo fulin iyo tanfiijka u baahan iyo qadiy haddiise maalan xaakimkii isagu se uu u saaxil saaro oo qadiyoo dhisan uu yidhaahdo labadii naasi ama hebel adigu waxaad fiirisaa bal masaladaa ninkaa waxa lagu haysto zinadaad soo fiiri oo xukunka adigu feriyo dhegaystoo qaado marka muxakam noqon maayo qaadi baa la odhanaya waa qaadi waayo wilaayadii qadihiibu wilaayo ka haysta oo laga magacaabay kaynu ka hadlaynaa muxakamka le waa in halkiisa suuqiisa iska jooga oo dadku isula imanayaan laakiin wix xuquuqee kale ee dadku ay ku hayaan ee xoolihii ah ama xuduud ah xitaa qisaastii ah alaaqii nikaaxii wixii baabkaas ah iyada qudheed ilaa saddex qowl baa ku jira ka ugu raajixsani waxa weeyaan inuu xukumayo oo dadkii iswatay ee ku doodayey wax isku hayey maxaan ku wix xuquuq khaas ah oo iyaga dhexdooda yaalla waxa weeyaan xataa qisaas ba ahaadee ninkani maaragtay wuxuu iga dilay aabbahay buu dilay walaalkii buu dilay saasoo kale wixii noocaasa hadday iyagoo raalli ah qof ula yimaadaan oo yidhahan waxaan doonay aadna kala eegto shareecadana kala xukumtid waa soconaysa taasuu marka ka hadlaya wuxuu leeyahay wixii noocaas ee maxaan ku dhahdaa qadaha noocaasi haddii laysula yimaado oo iyagoo isagoo raalli laga noqday uu kala xukumo xaq uma le hadhowto inay ku raalli ahaan waayaan ee xukunkaa uu riday waa xukun maxaan ku dhahay sharci ah oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku magacaabay haweenaydii iyo ninkii iskhilaafay fabcatuu xakaman min aalihi wa xakaman min ahlihaa in yuriidaa islaaxan xakam baa ilahay ku magacaabay marka waxa wey dee xukunkaas haddii ay fuliyaan oo ninkaas uu soo saaro labada qof ama dadka ishayey xukunkaasi waa sharci laakiin maxaa bannaan waxay leeyihiin ka noqosho intaan xukunku dhicin iyada qudhee tafsiil baa ku jiro horta marka u horraysa xukunku markuu soo baxo kadib wax liyaa cadli oo waanku cadliyo anugu shaqada kuma jiro arrintaas ma bannaano xukunku waa fulaya xukmulqaadi oo kale weeye haddii uu markaa uu dee si kale oo uu leeyahay maala wa igu jaban yaad oo cadli baan laygu samayn oo si kale u eegaya waa baab laakiin waxa weeyaan xukunkaasi ayuu raalli kamaabihiyo arrintii ka noqdaydaas iyada socon mayso intaanu hawsha gelin markay magacaabeen oo yidhahdeen waxaan rabnaa inaad arrintaa noo gashaan oo ay magacaabeen oo isu yimaadeen intaan dood la qaadin haddii nin insaxaabo oo yidhaahdo anugu hawsha waan ka noqdaynaa ina waa bannaanta way awalba dee iyadaa raalli ka noqdo raalli ahaanshaha labada daraf baa la ilaalinaya haddii aan hawl loo bilaabinna waa ka noqon karna haddiise hawshii la bilaabo dacwaddii la dhegaysto oo marka ay baashii dhinac ku caddaato inuu arka in hawshii ku foorarto oo yidhahdo anigu waraaqaayga hadlaysa dad badan baa qabailku iska sameeyaane waan insaxaabaya u yidhaahdo halka hadal baa ku jira ma bannaan tahay inuu insaxaabayse ma bannaana waxa weeyaan maalikiyada iyo xanaabilada iyo waxaad moodaa qowlka aad xooga badan inuu yahay insaxaab lama ogola markaas waayo inay ku raali noqdeen inuu kala xukumo markii hore ayaa deli waxay u tahay inay haddana waa in ay ku noqonayso laazim inay qaataan wax meesha ka soo baxa waa ninkii mar haddii dhegeysta dacwadii la qaaday oo doodii dhegeystay oo markhaatiyaashii marka ay sii furayaan oo hadalkii meel usii socdo inay markaa laga baxo sax maaha waayo halkaa waxaa ka imanaysaa dhowto inaan xukun ba aan la gunti karaynin ee nin waliba markuu doon ana haddaan imtixaabay inta wajhi waayo marka wuxuu leeyahay waa in wn wayushtaradu fi lqaadi addukuuratu wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lqaadi yani qaadiga waxaa loo shardiyaa addukuuratu laboodi ayaa loo shardiyaa inuu lab yahay baa la shardiyaa waalxuriyatu xuriye ayaa la shardiyaa oo addoon wa inaanu ahayn wاtakliifu takliif ayaa la shardiyaa waa inuu baaliq caaqil yahay waalcadaalatu cadaalad baa la shardiyaa waalcilmu cilmi baa la shardiyaa waasamcu maqal ayaa la shardiyaa waalbasaru arag iyo waalnudqu hadal halkan wuxuu ka warramaya waxa weeyaan shuruuda qaadiga ninka qaadiga noqonaya ee wax kala xukumaya waakee qodob iska dee macluum ah wuu ka tegey oo iska shay la iska garanayo alislaam in marka hore islaam yeegeen oo nin gaali ummaddii kala xukumi maayo walan yajcal allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila markaa walaayatu kaafir ansixi mayso wuxuu yidhi addukuura laboodi baa la shardinayaa adoo maxaa meesha ka baxaya haween qaadiyad noqon mayso aanu tabari bay ka soo guuriyaan halkaan qabaan laakiin sax ma aha alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamada ragga ayaa leh lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a ayaa rasuulku yidhi qowm liibaani maayaan taladoodii haweenay u dhiibtay oo qaduhuna waa nooc wilaayada ka mid ee wilaayatu qadaa buu ku bilowday waa jago jagadaasna waxa weeye ragunbaa iska leh waxaa kaloo shawkaanuu ka deliishaday inaan dumar aanay bannaanayn qudaad inay noqdaan xadiidkii uu rasuulku sheegay saddex qaadi baa jira rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi nina xaqii gartay oo ku xukumay wa rajulun carafa alxaqa fajaara fi lxukmi nina xukunka gartay oo joog sameeyey iyo rajulun qadaa linnaasi calaa jahlin mid jahl ku kala xukumay oo labana waa naarta gelayaan midna jannada ninkaa xukunkiina yaqaana cadaaladna ku xukumaya jannada gelaya kaa marka horeba isagoo jaahila xukunkii iska galayna isna waxa wey naartu gelaya waayo marka mar haddaadan garanaynba hawsha inaad gashay yaa kuu dirsayd dee indhahaas ka tuuraysa ninka isagoo garanaya jawr sameeyeyna naartu gelaya rajulun baa laysa marka wuxuu leeyay shawkaani wa huwa daliilun calaa istiraadi istiraadi kowni alqaadi rajulan waxaa laga qaadanaya xadiisku inuu daliilu yahay ninka qaadigu inuu nin yahay baa la shartinaya xurriyaa la shardiyaado xurriyadu dee addoonku waa masluubu tasaruf nin tasarufkiisii la siibay weeye